بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga al andalus aad ka dhagaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah daalibaan baakistaan ayaa ku dhawaaqday inuu soo gabagaboobay heshiiskii xabad joojinta ee kala dhexeeyey xukuumadda dabadhilifka baakistaan iyadoo iclaamisay inay dib u bilaabayso weerarada ka dhanka ah ciidamada xukuumadda diyaarad daroon ah ayaa duqeyn ba-an u geysatay saldhig ciidanka fagner ay ku leeyihiin jamhuuriyadda afrikada dhexe taliyo ka tirsan ciidanka kacaanka dowladda shiicada iiraan ayaa markii ugu horreysay daaha ka fayday khasaaraha shacabka ka soo gaaray dibadbaxyada ka socda qaybo badan oo ka mida magaalooyinka waddanka dowladda turkiga ayaa sheegtay in reer galbeedku ay taageero qarsoon siiyaan kooxaha kurdiyiinta ee ka dagaalamaya gudaha waddankaas iyo waddamada suuriya iyo ciraaq qodobadaasi wixii soo korreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka xukuumadda dabadhilifka turkiga ayaa ku dhawaaqday inay dhowaan bilaabayso howlgalkeeda militari ee ka dhanka ah maleeshiyaadka kurdiyiinta ee ka fulinaysa waqooyiga waddanka suuriya howlgalkan oo ah midkiisii labaad waxaa ka qayb qaadan doona ciidamada wata gaadiidka gaashaaman waxaana la soo sheegayaa in boqolaal ka mid ah ciidanka turkiga durbadiiba lagu diyaariyey deegaano ka tirsan gobolada xalab iyo gobolka xasanka ee dhaca waqooyiga iyo bariga waddanka afyeen u hadlay madaxtooyada waddanka turkiga wuxuu sheegay in howlgalkan oo ah wejigii labaad ay ka qayb qaadan doonaan ciidanka lugta ayna taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee daroniska loo yaqaan turkiga ayaa ku eedeeyay dowladaha reer galbeedka in si qarsoon ay u taageerayaan kooxaha kurdiyiinta ee lagu magacaabo b k k kuwaas oo ku sumadaysan liiska waxa loogu yeero argagixisada xukuumadda dabadhilifka anqara waxay doonaysaa in maamulka maleeshiyaadka kurdiyiinta xuduud beenaadka laga fogeeyo masaafo dhan soddon kilomitir si ay u joogsadaan baa layidhi kooxaha usoo xaluusha gudaha waddanka turkiga halkaasna ka geysta weerar laayaan ah maalmihii lasoo dhaafay duqeymo xagga cirka ah ayaa ka dhacayay gobolada dhaca bariga iyo waqooyiga waddanka suuriya waxaana rumaysan yahay inay ku dhinteen toddobaatamayo askari oo isugu jira kuwa bashaar al asad iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta ee taageerada ka helaya dowladda maraykanka sidoo kale waqooyiga waddanka ciraaq ayaa masrax u ah duqeymaha ay gedisanayaan diyaaradaha dagaalka turkiga waxaana barbar socdo ciidamo lugta ah oo kula dagaalamaya kurdiyiinta dhulka buuraleyda ah dowladaha reer galbeedka oo maraykanka ugu horeeyo ayaa la rumaysan yahay in taageero ay siiyaan maleeshiyaadka kurdiyiinta maraykanku ma qarsado taageerada uu siiya kurdiyiinta laakiin dowladaha reer galbeedka qaar ka mid ah ayaa la sheegay in dacmi maaliyadeed iyo mid siyaasadeed ay u siiyaan kooxda b k k oo si aad ugu kacsan dowladda calmaaniga ee turkiga بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag qeybaha hore ee caalamul yoom ayaad dhegaysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo alaaba aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan walaalka maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka moxamed xasan al faatix bismillaahi araxmaani araxiim diyaarad dagaal oo aan la ogeyn halkay ka timid ayaa duqeymo culus oo xagga cirka ku qaaday saldhigyo ciidan oo maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha fagnar ee ruushka iyo ciidamada difaaca jamhuuriyadda afrikada dhexe ee ku yaal dalkan oo dhaca bartamaha qaaradda afrika dowladda afrikada dhexe ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in diyaarad aysan carabaabin halka ay rasmi ahaan ka timid ay duqeymo ka geysatay saldhigyo ciidan oo ay leeyihiin ciidamada ruushka ee ku sugan waddankan iyo ciidamada difaaca iyo warshad lagu farsameeyo suufka war qoraalka ka soo baxay ciidanka difaaca ee dowladdan ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeymaha kadib ay si nabadgelyaha ku baxday diyaaradda dagaal duqeymahan ayaana geystay khasaare soo gaaray dhinacyada la duqeeyey ee fagnar iyo ciidamada difaaca saldhigga ruushka ee ay diyaaraduhu duqeeyeen ayay afrikada dhexe ku sheegtay in laga hagayey tababarka ciidan ee ay dowladdan ka hesho ciidanka fagnar ee ay taageerto dowladda ruushka lama sheegin dowladda ama cidda ka dambeysay duqeymahan balse waxay tani kusoo beegmaysaa xilli uu afrika ka jiro loolan u dhexeeya dowladaha ruushka iyo faransiiska xilli ay moskow xoojisay saameynta ay ku leedahay qaaradda afrika mujaahidiinta daalibaan bakistan ayaa ku dhawaaqay inay bilaabi doonaan ololay dagaaleed cusub oo ka dhanaa xukuumadda riddada ah ee bakistan xilli uu dalkan waajahayo culaysyo siyaasadeed oo gudaha ah war-saxaafadeed ka soo baxay mujaahidiinta daalibaan bakistan ayaa ciidamada kala duwan lagu faray inay heegan buuxa galaan islamarkaana bilaabaan howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilifka ah ee islaamabaad go-aanka mujaahidiinta ee loogu dhawaaqay ololo dagaaleedka cusub ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka dowladda camiilka ah ay bilaabeen weeraro ka dhan ah mujaahidiinta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xarakada daalibaan bakistan iyadoo ay gobollada kala duwan ee waddanka ka socdaan howlgallada ka dhanka ah mujaahidiinta waa inaad weeraro ku qaadaan meel kasta oo dalka ka mid ah gaar ahaan xarumaha dowladda waxaa sidaas lagu yidhi nuqul ka mid ah qoraalka ka soo baxay xarakada daalibaan bakistan arrintan ayaa kusoo beegmayso xilli xukuumadda uu fadhigeedu yahay islaamabaad ay bilo ka hor ku dhawaaqday inay heshiis xabad joojin ah la gashay mujaahidiinta ka jihaada waddankaas ciidamada milatariga dowladda shuuciyadda shiinaha ayaa ku dhawaaqay inay iska caabin adag kala hortageen markab laga leeyahay waddanka maraykanka oo si sharci darra ah ku soo galay meel u dhow biyaha jasiiradda ku taal koonfurta badda shiinaha tiyan junli oo ah afhayeenka taliska koonfureed ee ciidanka beijin ay u bixisay xureynta shacabka shiinaha ayaa qoraal uu soo saaray ku yidhi falalka ciidamada maraykanku waxay si dhab ah ugu xadgudbayaan madax bannaanida iyo amniga shiinaha taliyahan oo sii hadlayay ayaa xusay in markabkan uu muujiyey halista muuqata ee ay washington ku hayso xukuumadda beijin maadaama uu biyaheedu soo galay markab uu ka dulbabanayo calanka maraykanka dhanka kale taliska koonfureed ee ciidanka shiinaha ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay barta xiriirka internetka ee loo yaqaan wiijaad ku sheegay in shiinaha uu sii ahaan doono mid ay ciidamadiisu ku jiraan feejignaan dheeri ah dhulgariir xooggan oo cabirkiisu yahay afar dhibic toddoba rigtar ayaa laga soo tabiyey inuu ku dhuftay xeebaha waddanka griiga oo ah waddan dhaca koonfur bari qaaradda yurub sida laga soo xigtay xog ay baahisay waaxda waxay ugu yeeraan musiibooyinka dhulgariirka uu cabirkiisu yahay afar dhibic toddobo ayaa laga soo calaamadiyey badda aagiin dhulgariirka ayaa si gaara kaga dhacay meel kontan iyo lix kilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan athenes una dhow jasiiradda lama soo sheegin haddii uu jiro khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo ka dhashay dhulgariirka balse waxay tani timid xilli waddamo dhowr ah oo dhaca qaaradaha yurub iyo aasiya ay muddooyinkan dambe ka dhacayeen dhulgariiro ay dad ku dhinteen burburna geysteen sargaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa ku dhawaaqay in boqolaal qof oo shiico iiraaniyiin ah lagu dilay dibadbaxyada ka socda waddankan ee looga soo horjeedo xukunka xukuumadda teheraan sarreeyo guuto cali xaaji zaadah taliyaha ciidanka cirka ee iiraan ayaa muuqaal uu soo duubay oo lagu baahiyey wakaaladda wararka ku yidhi qof weliba oo iiraani ah aad ayay u saamaysay geerida haweenaydan iminka ma hayo tirakoobka rasmiga ah ee ugu dambeeyey laakiin waxaan aaminsanahay in in ka badan saddex boqol oo iiraaniyiin ah ay ku dhinteen dalka oo ay ku jiraan caruur tan iyo markii ay dhacdadan dhacday ayuu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey ugu dambayntiina saddex qof oo filistiiniyiin ah ayaa ku shahiiday iskahorimaadyo hubaysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan daanta galbeed oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ay xoogga ku haystaan yuhuudda wasaaradda caafimaadka filistiiniyiinta ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in saddex qof oo filistiiniyiin ah ay dhinteen halka kow iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen kadib iskahorimaadyo culus oo dhex maray filistiiniyiinta iyo maleeshaadka maamulka gumaystaha oo ka dhacay tuulada baytul amar ee hoostaga magaalada al khaliil ee dhacda waqooyiga daanta galbeed dhaawacyada iyo dadka ku shahiiday iskahorimaadida yuhuudda ayaa dhammaan la dhigay cisbitaalada daanta galbeed sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee filistiiniyiinta xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka moxamed xasan al faatix iyo barnaamijka caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag weerar qaatay in ka badan laba iyo labaatan saacadood ayay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen dhismo kaabiga ku hayo xarunta madaxtooyada kooxda ridada ee magaalada muqdisho haddaba weerarkii ka dhacay halka lagu magacaabo villa rosa muxuu kaga dhignaa cadowga arrinkaas waxaa falanqeynaya walaalka faysal xasan cali oo ka mid a bahda andalus xilliga weerarka uu kusoo beegmay dabcan waa xili xasaasi ah waa xili wadanka uu ku jiro xaalad dagaal cadowga allahna uu dagaal iclaamiyey oo uu dhaartay duulaanna kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga dhanka kalena mujaahidiintu ay dhaarteen oo ay yidhahdeen dhaartaada ayaa inoo dhaara marka waxaa jiray in been iyo brobagando iyo bakhti afuuf la sameynayay cadowga dhaqdhaqaaqa yarka uu samaynayana uu ku kabayey ama uu ku riixayay ama ku tuutaynayay xamlo iclaami ah oo warbaahineed oo aad u ballaaran kana ballaaran xamlada military ee ay qaadayaan xoogga iyo awoodda ay leedahay xamlada military ay wadaan waxaa ka xoog badan oo ay ku kabayeen xamlada warbaahineed marka wuxuu weerarkan kusoo beegmay iyadoo cadowga uu faraha ka bixiyey brobagandadii warbaahineed ee uu sameynayay iyo buunbuunintii iyo faankii uu faraha ka bixiyey marka qofka markuu sidaas u faano oo wuxuusan ahayn dadka usoo bandhigana tan oo kale marka ay ku timaado wax kaga daran kagana xanuun badan maleh oo dabcan wixii ay soo dhodhoobayeen ee brobagando iyo dacayaad ay fidinayeen ayaa mar qura waxay noqonayaan hal bacaad lagu lisay sababtoo ah guulaha ay sheeganayeen ee ugu dambeeyey tuulooyin yaryar oo afar baraako saddex baraako qaarkood shan baraako ay ku yaalaan oo ay ku faanayeen inay qabsadeen laakiin maanta xabaddu halkee bay ka socotaa dhismayaal dhaadheer oo dabaqyo ah oo intaasoo biyaano ka kooban oo goobihii ay isku haleynayeen ee amnigooda ay ku ilaalinayeen ah ayaa dabcan lagu dul dagaalamaya oo la burburinayaa dagaalkuna oo ku soconayaa meel ka dambaysa madaxtooyada iyo hareeraheeda oo ay ku nabadgeli karaan oo aysan jirina way ogaayeen maantana way ogaadeen in meeshii xitaa aysan ku nabadgeli karin marka waxay taas mar qura nuxuusisay oo ay mar qura baabi'isay oo ay tirtirtay dacaayadii iyo brobagandadii ay wadeen maalmahan oo adduun weynaha oo idila ay halmar ka horceeboobeen ee weerarkan marka marxalada uu kusoo beegmay ayuu kaga duwan yahay weeraradii hore waxaa sidoo kale uu kusoo beegmay iyadoo baahi weyn loo qabay jawaab celin noocan ah sidaan ka warqabno dagaalada hadda soconaya ee cadowga uu soo qaaday culayska ugu xoogan wuxuu saaran yahay maktabka jeyshka oo ah dadka difaacaya oo dafcinaya xamalaadkan cadowga uu soo qaaday oo iyaga ayaa ku jira difaacii la difaacayay dhulka wilaayaadka islaamiga iyo daarta islaamka ee cadowga uu kusoo wajahan yahay marka jeyshka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee culayska ugu xoogan ee xamlada cadowga uu soo qaaday uu fuulayna inay dareemaan dhiirigelin inay walaalo haystaan inay haystaan makaatibtii kale ee camalka oo garbahooda taagan oo maanta howshan maktabka jihaaska amniga ee mujaahidiinta uu xaqiijiyay ay tahay mid kale oo xoojinaysa dagaalka jeyshka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku jiraan dhanka kalena macnawiyaadka u dhisaysa dadka muslimiinta ah in mucaadalada dagaalka laga saxo ee magaalada muqdisho furimaha dagaalka iyo jabhaadka dagaalka waxyaabaha ka soconayna halkaas laga soco oo dagaalku isdhammaystiro sidoo kale muqdishona inaysan dareemin amni iyo xasilooni inta wilaayaadka islaamiga ee dhulka daarta islaamka ee shareecada islaamka lagu maamulayo aysan nabadgelyo iyo xasilooni ay haysan marka allah ayaa ku mahadsan waxaa kaloo waxyaabaha uu kaga duwanya kamid a in muqdisho weerarkan uu kusoo beegmay iyadoo ay ka jirtay feejignaan amni halkii ugu sarreysay wadooyinkii oo idin la xiray sidaan hore usoo sheegaba jidadku ay xirnaayeen mas-uuliyiinta qaarkood laga celinaya wadooyinka oo aan loo fasixinin iyadoo sidaas ay tahay in maanta madax tooyadii la gaaro madax meel ka sarraysa ma jirta halkaas la beegsada iyaduna dabcan saameyn aad u xoogan ayay lahayd waxyaabaha la hadalhayay ayayna ka mid ahayd wuxuu sidoo kale ugu duwan yahay in uu weerarkan xoojiyey macnawiyaadka dadka muslimiinta ah oo muddooyinka u dambeeyay warbaahinada cadowga oo idil ay qalbigooda dhaawacayeen warar been abuur ah oo aanu waxba ka jirin ay u tabinayeen mujaahidiintu ay ka dhigayeen wax la tirtiray aragti noocaas oo kaleha oo aanu waxba ka jirin oo socotay ayuu weerarkan hal mar qamciyey allah fadligii marka sidee buu ku qamciyey wuxuu ku qamcin karaa malaayiin muslimiin ayaa magaalada muqdisho ku nool haddii xalay ilaa maanta ay maqlayeen daryanka hubka culus iyo garneelada garbaha laga tuuro iyo hubka iyo wixii dabaabaad cadow u wato halkaas lagu garaacay lagu dagaalamayay qofka muslimka ah shanqarta halkaas kasoo yeeraysa isagu uu goobjoog u yahay warbaahin usoo tabisaana uusan doonaynin wuxuu yaqiinsanayaa in awoodda mujaahidiintu ay tahay weli halkii iyo meel kasii saraysa brobagandada cadowgana middan ayuu kaga qalbi qawoobaya oo uu kaga caafimaadaya midkii munaafiq ahaa ee aragtidaas iyo dacayaadkaas cadowga uu bunbuuninaya run mooday islamarkaana doonayay inuu nifaaqiisa banaanka la yimaado dabcan waxyaabaha la yaqaano oo culimada sheegaan waxaa ka mid a in markastoo awoodda muslimiinta inay daciifta ee munaafiqiinta u maleeyaan nifaaqooda ay banaanka soo dhigtaan ay soo daahirsadaan in badan oo munaafiqiina marka oo nifaaqooda banaanka soo dhigan lahaana weerarkan wuxuu ku noqonayaa dharbaaxo iyo dhabarjab marka dadka muslimiintana macnawiyaadkooda ayuu aad u xoojiyey gudaha muqdisho oo keliyana ma ahan dadka muslimiinta soomaalidu maanta aad ay u isticmaalaan aalada internetka iyo baraha bulshada dad badan ayaa maanta ogaanaya heerka awoodda mujaahidiinta ay u leeyihin inay cadowgooda beegsadaan waxayna ku ogaanayaan ama ay ka ogaanayaan ama usoo sheegaya oo usoo tabinaya raqman can unuufihim usoo tabinaya isla saxafiyiintii iyo wariyaashii brobagandada intaan la egfaafinayay sababtoo ah waa wax aysan qarin karin macaamiisha iyo dadka ku xiran iyo dhageystayaasha ay haystaan kuma qancin karaan muqdisho ayaa nabada iyadoo dabaabaad iyo garneelada garbaha laga turiyo r b g laysku garaacayo marka way ku qasbayin inay soo sheegaan marka maanta waxaad arkaysaa dad badan oo muslimiinta ka mid a oo bishaaraysanaya isu sheegaya in maanta wixii la sheegaya aan waxba ka jirin mujaahidiintuna isku dayadii cadowga muddooyinkan uu sameynayay ay ka bixiyeen jawaab adag oo waafi ah marka haliyada islaamka si gaara jihaaska amniga ee mujaahidiinta guushan uu xaqiijiyey waa guul dhammaystiraysa xamlada dafciga ee mujaahidiintu ay ku dafcinayaan dhaqdhaqaaqyada iyo gulufka cadowga uu wado marka hore waan u hambalyaynayna jazaakum allahu khayra jazaa waxaana insha allahu tacaala kusii dhiirigelin in ay sii wadaan qof weliba oo mujaahidiinta kamid a ama dadka muslimiinta ka mid an waxaa la doonayaa inuu ka qayb qaato dagaalka maanta lagu beegsanayo cadowga meel weliba iyo jiha welibana looga bartilmaameysanayo islamarkaana wax weliba ay mujaahidiinta la wadaagaan hadday tahay macluumo haddii ay garanayaan niqaatu dacfi ama meelo liito oo cadowga laga beegsan karo haddii ay hayaan afkaar iyo talo in qof waliba uu soo bandhigo mujaahidiintana usoo gudbiyo si cadowgaas looga faa'idaysto xanuun adagna loo gaarsiiyo inay maanta murtadiintu soo dhiiradaan oy ku dhiiradaan daarta islaamka iyo wilaayadka islaamigana dabcan waa wax aanan la aqbali karin waana qof waliba inuu ka qaataa kaalintiisa oo uu soo sheegaa murtadka uu yaqaano halka uu joogo haddii la bartilmaamaysan karo haddii la cunaqabatayn karo iyo wax waliba oo lagu beegsan karo ama haliyeyada inqimaasiyiinta ee weerarkan fuliyey maada aquulu biwasfi maa qaamuu bihi cajaza albayaanu wajafat alaqlaamu ajarkiina iyo abaalkiinaba allaha weyneeyo maanta waxaad kor u qaadeen madaxa muslimiinta waxaadna soo bandhigteen liidnaanta dhagarta shaydaanka iyo halka ay la eg tahay isqaadqaadkii iyo isbuufintii uu isbuufinayey markii aad dhiiggiina guushaasi ku qorteen allah ha idinka raali noqdo dembigiinana allaha dhaafo waxaana dadka muslimiinta ugu baaqaynaa inay haliyadaas u duceeyaan kuna dadaalaan sidii dariiqooda loo dhammaystiri lahaa xalay maqribkii markii uu soo gabagaboobay weerarkaas xarakada shabaab almujaahidiin ayaa bayaan ka soo saartay camaliyadii barakeysneed ee ka dhacday villa rosa iyadoona lasoo bandhigay tirada cadowga ka dhimatay bayaanka ka soo baxay xafiiska warfaafinta waxaa si ambaqaadaya walaalka bashiir muxidiin bismillaahi araxmaan araxiim bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa cinwaan looga dhigay faahfaahin weerarka madaxtooyada riddada ee muqdisho shanta jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo afartii hijri kuna beegan siddeed iyo labaatanka nofembar sannadda labada kun laba iyo labaatanka bayaanka ayaa ku bilowday sidan iyadoo laga duulayo amarka allaah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaco diinta islaamka waxay ciidamada mujaahidiintu xalay fiidkii weeraro qorshaysan ay la beegsadeen xarumaha riddada ee ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada iyo agagaarkeeda weerarada mujaahidiinta oo isugu jiray isishaadiyo iyo inqimaansiyo ayaa si gaar ah loola bartilmaamaysaday qaybta bari ee madaxtooyada riddada ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku yaalaan dhismayaal dhowr ah oo ay ku dhuumaalaystaan mujrimiinta ugu waaweyn madaxda riddada ah bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta ah ee fuliya weerarada ayaa allaha fadligiis kadib si xirfadaysan kuna dheehan tahay khibrad iyo xeelad kaga gudbay dhammaan kontaroolada faraha badan ee uu cadowga ku daadiyay waddooyinka muqdisho waxayna ciidamadii mujaahidiinta ee duulaanka ahaa gaareen goobihii yoolkoodu ahaa halkaas oo ay madaxdii riddada oo qabar moog ah rasaasta ku bilaabeen mujaahidiinta weerarka qaaday oo ka tirsan katiibada istishaadiyiinta ayaa dagaal kula wareegay xarumaha cadowga gaar ahaan halka loo yaqaan villarosa mujaahidiinta ayaa sidoo kale u tallaabay dhanka madaxtooyada halkaas oo ay ku garaaceen madaafiicda iyo rasaas culus bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafiinta oo sii socda ayaa lagu yidhi weerarada ayaa qaatay muddo ku dhow afar iyo labaatan saacadood oo xiriir ah ciidamada mujaahidiintu ayaa fashiliyey iskudayar dhowr ah oo uu cadowgu doonaya inuu dib ugu soo ceshto gacan ku haynta dhismayaasha waxayna intii dagaalku socday gacanta ku dhigeen hub iyo saanad ciidan oo ay ka khaniimaysteen maleeshiyaadka riddada bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi khasaaraha cadowga soo gaaray inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waa konton iyo laba dhimasho ah iyo soddon iyo sagaal dhaawac ah khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee cadowga soo gaaray ayaa isugu jira wasiiro wasiir ku-xigeeno wasiiru dowlayaal agaasimayaal la taliyaal dhanka amniga iyo siyaasadda ah saraakiil ciidan iyo askar intaba waxaa kale oo jira burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaashii cadowga ee la weeraray xafiisyadoodii iyo gaadiidkii ay isticmaalayeen bayaanka ayaa sidoo kale lagu yidhi qaar ka mid ah ciidamadii mujaahidiinta ahaa ee ka qayb qaatay weerarka ayaa si nabad ah ugu soo laabtay goobihii ay ka duulan tageen halka qaar kalena ay ku shahiideen howlgalka waxaan allah weydiisanaynaa inuu kuwa shahiiday shahaadada ka aqbalo kuwa soo laabtayna uu xifdiyo kuna sugo dariiqa jihaadka ee ay ku taagan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee siliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
caalamulyoom ayaad dhegeysanaysaan waddanka shiinaha waxaa ka taagan rabshado ka dhashay tallaabooyinka ad adayga uu ku dheehan yahay ee dowladda shuuciyadda ah ay ku wajahayso caabuqa covid nteen ee waddankaas kusii fidaya haddaba maxaan ka ognahay dibadbaxyada maxalliga ah ee ka socda waddanka shiinaha warbixin arrintaas ku aadan waxaa siyaanba qaadaya walaalka soyib cabdulaahi mudaaharaadyo xooggan ayaa ka socda gudaha waddanka shiinaha malaayiin ka mid ah bulshada dalkaasi ayaana taagan wadooyinka iyagoo ka soo horjeeda nidaamka talada haya ee shuuciga ah carrada oo ka dhalatay xanimaada shiinaha ee ka hortagga koronafirus ayaa sii kicisay mudaaharaadyada ku faafay waddanka oo dhan bulshada dalkaasi ayaana sidoo kale niyadjab ka muujinaya nidaamka talada haya mudaaharaadyada ayaa maalinkii shalay ee isniinta ka bilowday gobollo kala duwan kuwaas oo lagu dalbanayay in la joojiyo furitaanka xarumo cusub oo karantiil iyo xayiraado kale oo dheeraad ah waana mudaaharaadyadii ugu ballaarnaa oo shiinaha uu martigeliyo tan iyo sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii toddobaadkii hore dab ayaa ka kacay urumqi oo ah caasimadda gobolka jiyaang ee galbeedka dalka shiinaha kaasoo dhaliyey cara dadweyne kooxaha dabdamiska ayaana gaari waayey goobta uu dabku ka kacay sababo ku aadan xayiraadaha jira awgeed dalka shiinaha ayaa weli ah kan keliya ee caalamka isticmaalaya qaacidada ah zero covid nneteen dowladda ayaana sii kordhisay go'aannada xanibaadda si looga hortago in xanuunku uu sii faafo xilli in badan oo ka mid ah bulshada dalkaasi ay filayeen in xanibaadda la fududeeyo kadib shirweynaha xisbiga shuuciga ah ee talada haya bishii hore ayay biijin waxay xoojisay xayiraadaha taas oo sii horinaysa carada dadweynaha ee hadda isugu soo baxaya waddooyinka waaweyn ee waddanka rofesor mediya shink ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray in hoggaanka cusub ee xisbiga shuuciga ah ee shiinaha oo ay ka kooban yihiin kuwa daacad u ah madaxweyne shin jinbin oo ay ka go'an tahay siyaasadda covid sagaal iyo toban shirweynaha labaatanaad ka hor waxaa jirtay raja ah isbeddel siyaasadeed oo la sameeyo laakiin safka hoggaanka shirweynaha ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray rajadaasi taas oo dadka ku qasabtay inay iyagu tallaabo qaadaan ayuu yidhi khabiirkani carada ka dhalatay xiritaanka ayaa isku beddeshay baaqiyo dib u habeen siyaasadeed ah oo ballaaran waxaana ka mid ahaa halkudhigyada ay ku dhawaaqayeen dibadbaxyaasha maya xayiraadda covid waannu gaajaysannahay shin iscasil xisbiga shuucigaa ha baxo maya dhagax waxaan rabnaa xorriyad ayay ku qeylinayeen ardayda ayaa mudaaharaadyada ka dhigaya jaamacadda caanka ah ee tasinhura iyagoo ku baaqaya dimuqraadiyad ku dhaqanka sharciga iyo xorriyatulqowlka waa sida ay dalbanayaan ma xasuusto wax mudaaharaad dadweyne oo si toos ah ugu baaqaya xorriyadda saxaafadda labaatankii sane ee lasoo dhaafay shiinaha dhexdiisa waxaa sidaasi tidhi khabiir siyaasadeed maariya ribin kuufa kadib qoraal ay soo dhigtay barteeda twitterka waxaa xiisaha leh ee ku saabsan mudaaharaadkan ayaa ah in diiradda la saarayay hal arrin xanibaadda guud ee covid nneteen wixii si dhaqso ah ugu wareegtay arrimo siyaasadeed oo ballaaran ayay hadalkeeda sii raacisay banaanbaxayaasha u badan dhallinyaro aqoon u leh baraha bulshada internetka ayaa iskood isku abaabulay waxayna isticmaalayaan habab xirfadaysan oo ay kaga soo horjeedaan faafreebka dowladda ee internetka waxayna wateen warqado cadcad oo ay ku qoran yihiin qoraallo aan wax micno lahayn ujeedka ay u wataanna ay yihiin inay ku muujiyaan inaysan haysan waxay gaalada ugu yeedhaan xorriyatul qowlka banaanbaxayaasha aad bay u da'yar yihiin carada dadka ka dhex jirtana aad bay u xoogan tahay ayuu yidhi khabiil alfared isagoo sii raaciyey dadka hadda waxay gaadheen meel kulul sababtoo ah ma jirto jiha cad oo ku aadan waxa la samaynayo kadib markay dhammaato qaacidada zero covid nneteen waxay falanqeeyaashu sheegeen in waxa sida gaarka ah ay walwalka uga qabaan hoggaanka xisbiga ay tahay mudaaharaadayaasha oo ka carooday mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda iyagoo u arkaya in arrintaani ay tahay mid aan horay loo arag tan iyo sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii oo ay dhaceen isku soo baxyo looga soo horjeeday taliskii talada haye ee shiinaha laguna dalbanayay wixii ugu yaraan dimuqraadiyadda marka la eego miisaanka iyo xoojinta tani waa mudaaharaadkii ugu weynaa ee dhallinyarada shiinaha tan iyo dhaqdhaqaaqii ardayda ee kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii ayuu yidhi khabiir lagu magacaabo jemes towan sannadkaas ardayda aad bay uga taxadareen inay ka soo horjeestaan hoggaanka xisbiga iyo inay weeraraan laakiin way beddeleen mowqifkooda wayna dhiiradeen ayuu ninkaani sii raaciyey hadalkiisa qaar ka mid ah siyaasiyiinta u janjeera dhinaca xukuumadda biijin ayaa ka digayaa in la isbarbar dhigo mudaaharaadyada socda iyo dhacdooyinkii dhiigga badan ku daatay ee kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii waxaa laga yaabaa inaysan jirin baahi dhammaystiran iyo habdib u habeen siyaasadeed oo dhaafsiisan baahida loo qabo joojitaanka siyaasadda zero covid nneteen ayuu yidhi brofesor ku-xigeenka jaamacadda shiinaha durham jishin isagoo raaciyey dhallinyarada maanta waxay ku koreen kobac dhaqaale iyo isku xirnaan caalami ah banaanbaxyadani dowladda dhexe ayaa hadda la beegsanayaa sababtoo ah dadku waxay fahmeen in zero covid ay tahay siyaasad dhexe ayay tiri mariya galager oo ah agaasimaha xarunta daraasaadka shiinaha ee jaamacadda michigan beter frankuban oo ah brofesor taariikhda adduunka ka dhiga jaamacadda oxford ayaa ku tilmaamay doorka booliska mid xasaasi ah waxaa jiri doona naxariis weyn gaar ahaan saraakiisha da'da yar sidaa darteed in la amro in la xakameeyo bannaanbaxyada waxay keenaysaa khatar ayuu yidhi madaxweyne shii amba madaxda kale ee sarsare waa inay goordhow bannaanka u soo baxaan haddii taasi aysan dhicin waxaa jirta khatar ah in mudaaharaadada ay sii socdaan hadhow ayuu yidhi weli wulab oo ka tirsan mu'asasada jemiston bannaanbaxyada oo galay maalinkii saddexaad ayay khubaradu sheegayaan in la filayo in abaabulka uu sii socdo waxay iila muuqataa in xanaaqu uu sii kordhayo halkii hoos u dhici lahaa ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey farankobon oo ah khabiir siyaasadeed xisbiga talada haya ee shiinaha ayaa muddo sannad ah gacan bir ah ku maamulaya guud ahaanba dalka waxaana shiinaha ka mamnuuc ah in la soo geliyo dhaqannada reer galbeedka xitaa warbaahinnada reer galbeedka iyo baraha bulshada ee la adeegsado sida facebook youtube twitter iyo wixii la mid ah ayaa ka mamnuuc ah dalkan in laga isticmaalo geeb ahaanba intaas ayaan kusoo gabagabaynaa caalam ulyowm sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى